sida horeba loo sheegay halkan waxaa iman doona madaxweynaha soomaaliya isagoo u iman doona dabcan broblemka hadda soomaaliya ka jira ama ha noqdo midka cadowga ama ha noqdo mid siyaasadeed ama siday doonto ha noqote inuu xallilo oo xal u helo inuu u iman doonana waa filayaa taa haddaan intaa uga gudbo maanta iyo maalin ka horraysa iyo maalin kasta waxa ay si gaara xusid ugu mudan yihiin dadka degmada maxaas mar kasta hadday ahayd marxaladdii colaadda oo xabadda la ridayay ahayd iyo hadday tahay marxalad siyaasadeed iyo hadday tahay marxalad kastoo timaadda waxay ka duwan yihiin degmooyinka kale markaad eegto aaday uga duwan yihiin waa dad aad organization one organization u ah oo isugu duwan oo aad mooddo inay ka abaabulan yihiin degmooyinka kale ee gobolka ama gobollada waxaan rabaa marka wax kastoo la wada yeesho yacnii in la wada difaacan karayo haddii qof kastoo aadamiya ama mujtamac kastoo meel ku nool waxa ay tabayaan ama konseynka ay qabaan haddii laga bi'iyo adeegga bulsho inuu diyaar ka yahay waxaan u jeedaa marka ka statekan ku nool ama labadan gobol ku nool duruufo badanoo ku hareeraysani waa jiraan ma dhicin intii aan joogay berigii hore aan gobolkaa hiiraan joogay hal mashruuc oo la taaban karayo saa loo taaban karayo oo la tuuji karayo oo ama ha noqoto lacagaha deymanka ah ee soomaaliya la siinayo mashaariicda la siinayo ama kuwa deeqahaa ha noqotee may dhicin waxaad og tihiin in la dhagax dhigay garoon degmada maxaaseed in garoon laga dhagax dhigay waxaad og tihiin inuusan dhismina garoonkii meesha u weecdayna dee duuligama dhiga yidhida adinkuba waad maqasheen waad og tihiin meesha garoonkii aadi mar haddaan wax loo siman yahay aysan jirin dama dhici doonto in raalli la wada ahaadaana ma dhici doonto soomaaliya waa cadad la ysku daray siyaasadduna waa cadad la ysku daray dalka soomaaliyana waa degmooyin iyo gobollo dowladnimada dadka inay ka dhexayso ayaa lagu wada ilaashan karaa waxa qof leeyahay qof ilaalin kartaa uma jiro waxa badanee qaldan ee dalkan ka qaldan ilaahay baa sixi kara laakiin aragti saliimaha lagu sixi karaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadka ku nool degmada maxaaseed waxaanan u ballan qaadi doonaa haddii alla idmo inaanan dayici doonin inta tabartaydu la eg tahay waa igu ballan ilaahay inaanan meel cidlaa uga dhaqaaqo waa igu ballan ilaahay inta aragtidaydu la eg tahay masiirkooda inaan ku dagaalamo